aynu ku bilowna dowladda soomaaliya ayaa habeenkii xalay ahaa ku dhawaaqday inay xidhiirkii diblomaasiyadeed u jirtay dowladda kenya haddaba go'aankan dowladda iyo sababta keentay ayaa falastiin axmed iimaan ka waraysatay wasiirka warfaafinta ee soomaaliya cismaan abuukar dube
go-aankaan soo saarnay waxa weye go-aankii aan hadda soo ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya oo aanu xidhiirka ugu jarnay dowladda kenya kadib sida aanu ku soo wenay war-saxaafadeedkayaga aanu baahinay markii dowladda kenya ay joojin u weyday faragelinta qaawan ee habeen iyo maalin ay ku hayso madax banaanida iyo qarannimada ummadda soomaaliyeed in badanna aanu u dulqaadanay in badanna aanu isticmaalnay ilaha iyo wadiiqooyinka iyo wadooyinka diblomaasiyadda laakiin dowladda kenya ay ka dhaga adeegtay ilaa ay hadda gaadhay inay madax banaanidii dalka iyo midnimadiisii iyo wadajirkiisii ay isku daydo inay kala dhantaasho faragelinteediina ay joogsan weyday sababtaasaanu go-aanka u qaadanay wax kasta oo kale sidaanu horeba u sheegnay waanu ka daalay sababtaa daraaddeed waxaanu go'aansanay inaanu joojinno xiriirkii iyo wada shaqayntii diblomaasiyadeed saasaanu go-aan ku qaadan wasiir mararka qaar waxaa la yidhaahdaa dowladdiina lagu eedeeyaa inay go-aanka si dareen ku jiro laablakac ah aada go-aamada u gaartaan gaar ahaan arrimaha kenya markay timaado kenya ciidamaha waddanka ka jooga waa da daris idinla ah ma aha arrin fudud inaad dhahdaan xiriirka diblomaasiyadeedaan jarnay maxaa keenay in aada heerkaasii gaartaan
falastiin sooma dowladda soomaaliya qof maaha qof baa la yidhahdaa waad caadifadootay iyo waa laabkacday dowladdu waxay leedahay qaybo kala duwan waa lix iyo labaatan wasaaradood qaybihii dowladnimada oo dhan baa shaqaynaya oo ciidamadii leh kii leh oo oo wasaaradihii leh marka wax laablakac suurtagalba maaha waxbaan annagu isleenahay dulqaadkiinii baa batay batay batay batay wax walba madaxweynuhu intaasoo jeerba ku laabtay si uu uga qanciyo wasiiradu way ku laabteen jannaladoo dhan way isticmaaleen safiiradii safiirkeena joogaa wuu dadaalay laakiin waxaad moodaysay wanaaggu inuu hal dhinac ka socdo oo aanu ka socon dhinaca dalka aynu daraska nahay ee kenya dulqaadkii mu batay way sii wadaan maalin walba way sii wadaan maalin walba waxa ka soo baxaya nairobi wax soomaaliya dhibaataynaya midnimadooda dhibaataynaya wadajirka dhibaataynaya geedi socodka dimuqraadiyadda dhibaataynaya amniga dhibaataynaya ilaa maxaa kamida kuwii ugu dambeeyey ciidamaha ka jooga ciidamadii goobi bay ka baxayaan si dadka loo laayo wax kasta oo hagardaama ah mana garan karno sababta janaladii adduunka oo dhan waanu isticmaalnay bal in kenya la joojiyo oo la yidhahdo maxaad soomaaliya dhibaatada ugu haysaa hadda maxay tahay tallaabada ugu dambeysay ee tallaabada ugu dambeysay hadda ee keentay inaad go-aankan qaadataan maxay tahay oo aada ka carooteen
sidaanu qoraaladayadii hore iyo warbixinadii horeba aanu ku bixinay maba joogsanayso arrinta kenya waa tallaabo maalin walba tallaabo walba tallaabo kasii xun tii hore qaadaya maalin walba mid araxjaba bay samaynayaan maalin walba mid ay ku kala dhantaalayaan midnimada iyo qarannimada iyo wadajirka soomaaliya way soo kabanaysaa shacabkuna waxay u diyaargaroobeen dowladnimo haddana ma ogola waxay ahayd inay kenya ka qayb qaadato dhismaha dowladnimada soomaaliya toosiso maadaama aan la kala maarmayn oo deris leeyahay oo amniga kenya iyo amniga soomaaliya uu isku xidhan yahay waa nala garan waayeen deriska iyagu waa dul qaadanay waa nala garan waayeen waa waaninay waa nala garan waayeen ergaanu u dirnay waa nala garan waayeen waraaqaanu ka qornay waa hadda marka hadda waxay soo gaadhay finalkii tii ugu dambaysa oo ah haddaan hadday maalinba t ugu dambaysa maalinba ay samaynayaan tii hore kasii xun tahay waxay hadda fataqalale gacantay kula jiraan jubbaland gacantay kula jiraan somaliland gacantay kula jiraan siyaasiyiinta gacantay kula jiraan gudaha dalka gacantay kula jiraan amis marka meel walba waxay rabaan mana garan karno sababta marka maxaad ka yeelaysaan ciidanka kenya ee jooga dalka soomaaliya
waxaan horta xiriir baanu jarnay markaanu xiriirka jarnay waxaa ku xigaya tallaabooyinkii labaad iyo saddexaad ee la qaadayay waxaan rajaynaynaa inay kenya kasoo laabato waddada khaldan ay marayso hadday waddada khaldan kasoo laabato oo ay kusoo noqoto waddada diblomaasiyadda iyo danwadaagnimada iyo derisnimada waxaanu jecelnahay inaanu anaguna wanaagga wanaagga iyagii hore aanu u wadnay aanu soo celino laakiin hadday sii wado markaa maxaaba ciidanba keenayba xaaladdu waxay noqonaysaa xaalad runtii aan qariban oo aan u fiicnayn laba daloo derisa laba daloo derisa oo hal cadow leh waxay ahayd inay iskaashadaan waa nala fahmi waayeen marka iyagaa laga warsugaya hadda inay isgarwaadsadaan
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee soomaaliya cismaan abuukar dube oo u warramaya wariyaha v o eda falastiin axmed iimaan geesta kalena magaalada nairobi caasimadda waddanka kenya weli waxaa ka socda kulamada ay wada yeelanayaan madaxweynaha dowladda kenya uhuru kenyatta iyo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi kulamadan ayaa lagaga wada hadlayaa iskaashiga ganacsi iyo wada shaqayn dhex marta kenya iyo somalilan waxaana lagu wadaa in maanta gelinka dambe lasoo gebagabeeyo islamarkaana laga soo saaro qodobada lagu heshiyey haddaba wararkii ugu dambeeyey ee kulamada nairobi ee kenya iyo somalilan waxaa magaalada nairobi nooga soo diray wariyahayaga khadar maxamuud xaneed
kulamada ay madaxda dowladda kenya iyo kuwa somalilan ay ku leeyihiin magaalada nairobi ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo maanta gelinka dambe iyadoo la filayo in gabagabada ay soo saaraan qodobada ay ku heshiyeen kenya iyo somalilan marka laga soo tago in madaxweynaha dowladda somalilan muuse biixi cabdi iyo wafdigiisu ay la kulmayaan madaxda kenya waxaa sidoo kale jira kulamo kale oo gaargaar ah oo ay wafdiga somalilan ay magaalada nairobi kula yeelanayaan madaxda beesha caalamka weli si rasmi ah looma oga arrimaha ay sida hoose uga wada hadlayaan madaxda labada dhinac hase yeeshee wararku waxay sheegayaan in mas-uuliyiinta kenya iyo somalilan ay arrimaha ay ka wada hadlayaan ay ka mid yihiin ganacsi toos ah oo dhex mara kenya iyo somalilan gaar ahaana ganacsiga qaadka iyo iskaashiga labada dowladood rofesor yaasiin maxamuud faratoon wasiirka arrimaha dibadda somalilan ayaa si kooban u sharaxaya arrimaha ay labada madaxweyne ee kenya iyo somalilan ay ka wada hadlayaan shirarkaasu weli may soo afjarmin ilaa iminka way socdaan isla mar ahaanta gaabta waxaa ballansan waftiyadii wasaarada iyo maxaa hayto khubarada kale ee reer somalilan ee halka joogta iyo dowladda kenya ayaa ballansan oo isla eegaya waxyaalihii la isla afgartay hadday tahay tii labada madaxweyne ay gaarka uga wada hadleen haddii ay yihiin kuwii mataqaanaa kafoolkafoolka labada wafdiga iyo dowladdu ay isaga arkeen marka labada madaxweyne sida ay noo sheegeen waxyaalo badan bay ka wada hadleen wax walba dhinac walba oo ay dareynayeen way ka wada hadleen hadday tahay siyaasad iyo diblomaasiyad hadday tahay nabadgelyo iskaashi nabadgelyo hadday tahay ganacsi iyo maxaato iyo bamstari hadday tahay sidii lasaga kaashan lahaa hadday tahay dhinac walba waa laga wada hadlay waxaana ka wada hadlimin maanta ma jiro alxamdulilahi rabbilcaalamiin inta badanna intii ay ka wada hadleen sida ay noo sheegeen si wanaagsan bay isula garteen oo isula meel dhigeen dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa aad u dhibsatay booqashada rasmiga ah ee ay dowladda kenya u fidisay madaxweynaha somalilan iyo wafdiga uu hogaaminayo waxaana war ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ay sheegtay in dacwad ka dhan ah kenya ay u gudbisay urur goboleedka igad halkaasoo shir looga hadlayo arrimahaasi loo ballansan yahay arrimaha ay kenya iyo somalilan ay ka wada hadlayaan waxaa sidoo kale ka mid ah sida warar lagu kalsoon yahay ay xaqiijinayaan sidii ay dowladda kenya xafiis qunsul ah uga furan lahayd magaalada hargeysa iyo sidii loo hirgelin lahaa ganacsi toos ah oo dhex mara kenya iyo somalilan rofesor cabdiwahaab cabdisamed oo ka faallooda arrimaha afrika ayaa sheegaya in kenya ay aqoonsi dadban ay siisay somalilan iyadoo ka faa'iidaysanaysa khilaafka kala dhexeeya muqdisho kulankan hadda dhex maray uhuru kenyatta iyo hogaamiyaha dowladda iskeed madaxbanada ugu dhawaaqday ee somalilan muuse biixi waxay ka wada hadleen waxa weeyaan arrimaha yani security-ga ama nabadgelyada ganacsiga iyo arrimaha dhaqaalaha waxay runtii ka gaabsadeen inay ka hadlaan arrimaha siyaasadda taas dadka waxa weeyaan dowladda kenya xooga waxbay hambeyneysaa yani ma dooneysa soomaalila soomaaliya inay aada ugu talax tagta laakiin saddexda arrimood ay xoogga saareen waxaa kaloo wasiirka yani beeraha ku dhawaaqay in magaalada sielow garoonka ku yaala ee caalamiga ah caalami laga dhigi doono oo diyaaradaha qaadka ee toos ugu duultoos manaa ugu duuli doonaan magaalada magaalada sielow ilaa magaalada hargeysa taasna way ku dhawaaqeen si markaa xiriirka xagga yani dhaqaalaha labadooda udhexeeya yani loo xoo laba labada somalilan iyo soomaaliya iyo kenya loo xoojiyo marka waxaad moodaa runtii in aqoonsi aqoonsi yaroo yara dadban la siiyey waxayna qonsul ka furanayaan hadda way kuleeyihin inay ka furteen magaalada hargeysa marka intaasaa diiradda lagu saaraya ma ahan markii ugu horreysay oo ay dowladda kenya casimaad noocan oo kale ah ay u fidiso madaxda dowladda somalilan laakiin waxaad moodaa runtii booqashadu waxay ku soo aaday xilli micnaha labada wadan ee soomaaliya iyo kenya xiriirkooda uusan fiicnayn aada marka marayo iyadoo dowladda soomaaliya u yeelatay safirkii ka fadhiyay magaalada nairobi kii joogay muqdisho ee kenya fadhina lagu qasbay inuu wadankiisa wadasaji u aado taa marka waxay muujinaysaa marka in xooga tens ama xiisad u dhexeeya oo macnaha kenya iyo soomaaliya ay soo ifbaxaysa marka soomaaliyana waxay u dacwootay maarta igad bay u dacwootay iyadoo ka dacwoonaysa dowladda kenya inay faragelin ba-aan ku hayso si kastaba ha ahaato xiriirkan hadda somalilan iyo udhexeeya soomaaliya madaxweyne ugu horeeyey jamhuuriyaddan iskad madaxbanada ugu dhawaaqday ka socda oo kenya yimaado muuse biixi uguma horeeya yacni waxaa ka horeeyey ninkii la oran jiray riyaalo kahin oo isna booqasho ku yimaaday xilligii mwai kibaki oo dalkan xukumayey marka waxaa marka la oran karayaa sida taiwan bay u raadinaysaa qof kastoo u gacan haadiya inay yani waxa weeyaan somalilan ay aadayso wadan kastoo u gacan haadiya si markaa aqoonsi ay ugu raadsato khadar maxamuud xareed v o a nairobi